بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suurat lancaam allah waxa uu yihi walow anana nazlna ilayhim lmalaa'ikata wakalamahum lmawta waxasharna calayhim kula shay waxasharna calayhim kula shayin qubula ma kanuu liyu'minuu ila an yashaءa allah إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله وxau hi سبحaaنه ولow أنnaa haddii anaku نزلnaa aanu ku soo dejin lahayn إlayhim iyaga almalaaئikaةa malaaئigta malaa'igta ay xujada ka dhiganayaan ay leeyihiin rusushan ma malaa'ig laga dhigo iyagoo socda haddaanu u keeni lahayn oo wakallamahum ay la hadli lahaayeen almawta kuwii dhintay kuwii dhintayna intaanu soo noolayno hadday la hadli lahaayeen oo odhan lahaayeen xaqa iyo diinta raaca oo waxasharnaa aanu soo ururin lahayn calayhim iyaga kulla shay wax walba haddaanu usoo ururin lahayn oo makhluuqaadkii ah hadday jin tahay hadday insi tahay hadday xayawaan tahay hadday jamaadaad tahay makhluuqaadka oo dhan haddaanu usoo xashrin lahayn oo usoo kulmin lahayn qubulan ay afwaajan xaal ay yihiin koox koox ama iyagoo anwaac oo nooc walba ay gaar u wada socdaan hortooda haddaanu soo joojin lahayn hee maa kaanuu may ahaadeen yacni jawaabkii weeye waxaasoo dhan haddaanu u samayn lahayn maa kaanuu may ahaadeen liyu'minuu kuwii rumeeya marnaba may rumeeyeen ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane waayo iimaanku dee gacantooda kuma jiro ee ilaahay gacantiisuu ku jiraa oo rabbi ayaa waafajiya cidda uu doono walaakina akharahum ha yeeshee badidoodu yajhaluuna waxaa jaahil ka yihiin iimaanku inuu gacanta alle ku jiro yajhaluun garan maayaanoo waa ka jaahil iimaanku inuu yahay biyadi illaah aayaadkuna ay yihiin cinda allah allah waxau yihi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa wakadalik ay kamaa jacalnaa laka acdaa'an waa tasliya iyo laabqaboojin nabiga sala allahu alayhi wasalam ku socota macnuhuna waxa weeyaan wakadalika sidaas oo kale ay kamaa jacalnaa laka acdaa'an nebi allow sidaanu adigaba kuwo col iyo acdaa kuugu yeelay ayaa keligaa maahee jacalnaa aanu ugu yeelay likulli nabiyin nebi walba caduwa cadow baanu u yeelay shayaaiina alinsi ka bedel cadowga shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisaanu u yeelay iyo waljinni jinka shayaadiintiisa oo halkaa waxaad ka fahmaysaa dee insiguna inay shayaaiin leeyihiin sida jinku waxa weeyaan ay shayaaiin uleeyihiin oo shayaaiin linsi waa kuwa insiga ah ee haddana shaqada shaydaanka qabanaya sharka iyo xumaanta ka shaqaynaya dadka u qurxinaya ama waxaad tidhaha wakadalik ay kamaa jacalnaa laka acdaa'an nebi allow sidaanu adigaba col iyo cadow kuugu yeelay ayaanu jacalnaa u yeelay likulli nabiyin nebi kastaba caduwan cadow ayaanu uga yeelay shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisa iyo waljinni jinka shayaadiintoodaanu col iyo cadow uga yeelay oo caduwanta mafcuulka hore ka dhig shayaaiinana mafcuul labaad ama ka bedel markaa shayaaiinada ayaa ama bedel ama mafcuul haaniya labaduba ay ku bannaan yihiin shayaaiintaasoo yuuxii uu waxyoonaya bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale macnaha kuwaas waasinayuu u sheegayo zukhrufa alqawli hadalka kiisa la qurxiyo ee baatilkee la dhoobdhoobayo ayay isu waxyoonayaan guruuran liajli guruurin waxaanay isugu waxyoonayaan waxaas oo isugu sheegayaan oo isugu waswaasinayaan guruuran liajli guruurin dagis ay dadka ku dagayaan oo ku lugoynayaan darteed si loogu kadsoomo allah waxau yihi walow shaaa rabbuk walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaagu nebi moxamedow yacni cadama wuquuci dalik waxaa la soo sheegay inaanu dhicin hadduu rabbi dooni lahaa oo cadaawadda shayaadiinta iyo xumaanta ay isu qurxinayaan waxaasi inaanay dhicin hadduu alla dooni lahaa maa facaluuhu mabay sameeyeen ay zukhrufa alqowl yacni cadaawaddaa iyo hadalkaa ay isu qurxinayaan may sameeyeen laakiin allah doonay oo waa mashii'a kowniya waa ilaahay baa qadaray ilan kownka yacni kufri iyo iimaan midna kama dhaco wax alla uu doonay mooyaane marka mashii'adani waa mashii'adii kowniga ahayd tii sharciga ahayd ma aha lianna ta sharcigii waa bimacna almaxaba waalridaa ilaahayna walaa yardaa licibaadihi lkufr gaalnimo raalli kama aha marka sharcan uma doonin laakiin kownan wa qadaran ayuu u doonay oo waa qadaray weeyaan macnaheedu allah waxau yihi markaa fadarhum nebi maxamed ow isaga tag nimankan iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan haddii maada mawsuul laga dhigo wamaa yaftaruuna ay waladii yaftaruunahu caayidkana waa loo soo qadaraya isaga tag kuwaa iyo waxay been abuuranayaan haddii maada masteriye laga dhigana dee yaftaruunada un master ka shiil iftiraa ah oo fadarhum isaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraa'ahum been abuuradkooga iyaga iyo beentoodaba iskaga tagoo iska daa alla waxau ihi walitasqaa ilayhi afidat aladiina laa yu'minuun walitasqaa waxay ku cadfan tahay guruuran oo macnuhuna waxa weeye yacni waxay waxaa isugu waxyoonayaan ee hadalka isugu qurxinayaan maxay ahayd guruuran liajli guruur inay dadka ku dagaan darteed iyo walitasqaa inay usoo iilato ilayhi zukhrufa alqowlka hadalkaa la qurxinayo inay usoo iishaan oo ay u dheg raariciyaan darteed afidatu aladiina kuwii qalbiyadoodu laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhiro iyo waliyardawhu hu oo zukhrufa alqowlka ah si ay raalli uga noqdaan oo u qaataan iyo waliyaqtarifuu si ay u kasbadaan maa shaygii hum iyagu muqtarifuuna ay kasbanayaan oo macaasidiiyo dunuubta ah ay waliyaktasibuu maa hum muktasibuun marka yacni afarta cillaba waxay u taallaa zukhrufa alqowlka hore lasoo sheegay oo waxay waxaa isugu qurxinayaan beenta iyo baatilka wa liajli guruur iyo walitasqaa ilayhi afidatu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira iyo waliyardawh iyo waliyaqtarifuu afarta cillaba halkaasi ku xidhan yihin macnaha si ay dadka u dagaan oo loogu dhag raariciyo oo raalli looga noqdo baatilka ay qurxinayaan oo xumaanta iyo dembiga ay u kasbadaan ayay sidaa u samaynayaan weeyaan macnaha iyo muraadku allah waxau yihi afa hayra allahi abtagii xakamaa waxaad usoo qadaraysaa qul ilay nebiga ayaa hadalku ku wajahan yihi qul waxaad tidhaha nebi allow afa hayra allah ma alla cid aan ahayn ayaan abtagii doonaa xakaman ay xaakiman xaal uu yahay xakam ina kala xukumayo inoo kala garsooraya ama afa hayra allah ma alla cid aan ahayn baan abtagii ka doonaa xakaman yacni xaakimnimo inuu ina kala saaro oo markaa abtagiida laba mafcuul la siiyo oo hayrada hormartay iyo xakamantan walxaal miyaan sidaa yeelaa oo ilaahay cid aan ahayn xaakim ka yeeshaa huwa rabbi alladii allaha uu yahay anzala soo dejiyey ilaykum idinka idinku soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur-aanka idinku soo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la caddeeyey oo la kala bixiyey waladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay waa culimadii ahlulkitaabka eh yaclamuuna way garanayaan annahu ay lqur'aan in qur'aanku munazalun mid laga soo dejiye uu yahay munzalunna waa la akriyay bitakfiifi munazalun bitashdiid iyo munzalun bitakfiif min rabbika rabbiga xaggiisa in laga soo dejiyey way garanayaan bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal uu yahay qur'aanku mid xaq ku dhehan oo xaq kusoo degay falaa takuunanna haddaba ha ahaanin oo ha ahaanin nebi allow min almumtariina kuwa shakiye ee xaqa ka shakiya ha ka mid noqonin ee yaqiinso oo ha shakiyin wa tammat way taam noqoto waa dhammaystirantay kalimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisu waa taam noqotay nebi allow kalimaatu rabbikana waa la akriyey watamat kalimatu rabbika oo mufrada iyo kalimaatu rabbik labadaba waa la akriyay rabbigaa kalimaadkiisu kalimaadkiisu waa taam noqdeen waa kalimaadkii qur'aaniga ahaaye sidqan min jihati sidqin tamyiis ka dhig xagga run ahaan bay u taam noqdeen wa cadlan min jihati cadlin xagga cadaalad ahaan bay u taam noqdeen oo culimmadu waxay yidhaahdeen sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam waxay ku taam noqdeen iyaga oo akhbaartooduna ay run tahay sharaa'icda iyo axkaamtooda la jideeyeyna cadaalad ay ku salaysan tahay oo sidqigu waxa uu kar ku rumoobaa baa la yidhi khabariga inshaaga iyo amarka iyo dalabka lama yidhaahdo sidqi iyo kadib oo dee waa ifcal laa tafcal laakiin wixii akhbaar ah ee war ah ayaa la yidhaahdaa waa run ama waa been oo alkhabaru maxtamala sidqa walkadib baa la yidhaha laakiin khabar ullahi wa rasuulih laa yaxtamilu ila sidqa faqad khabarka alleh iyo khabarka rasuulku sala allahu alayhi wasalam run mooye wax kale isagu ma ixtimaalo kuma suurtagal ahaa alla waxa u ihi laa mubadila wax bedelaa uma sugnaanin likalimaatih ilaahay tabaaraka wa tacaala kalimaadkiisa wax bedeli karaa uma sugna oo waa haabit wa huwa rabbi asamiicu allah maqalka badan weeyi bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo alcaliimu allah u cilmiga badan weeyi bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo wa in tutic haddaad adeecdo nebi allow akhara man midka u badan oo fil ardi arlada ku sugan yacni cidda arlada ku sugan badankooda haddaad yeesho yudiluuka way kaa luminayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa waa kaa luminayaa in yatabicuuna ay maa yatabicuun raaci maayaan baa alla uu yidhi ila danna malaha mooye wax kalaba raaci maayaan wa in hum ay maa hum may ahaanin iyagu ilaa yakhrusuuna kuwa malaynaya oo iska mala awaalayo been ku socda mooye wax kale may ahaanin ina rabbaka rabbigaa nebi moxamedow huwa rabbigaa aclamu isagaa u cilmi badan man axadka yadilu ka lumaya can sabiilihi jidkiisa toosan wa huwa rabbi aclamu isagaa u cilmi badan bilmuhtadiina kuwa hanoonaya oo jamaca bilmuhtadiina muqaabil waxaa looga dhigay man yadilu mantaa cumuum oo dee macnaha jamac ka ah marka mutaqaabil bay isku yihiin laba jamac oo kale alla waxa uhi fakuluu mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna kaasoo dukiro lagu xusay ismullah ilaahay magaciisa lagu xusay calayhi korkiisa ay calaa dabxi gawriciisii lagu xusay ismullah bismi illaah wallahu akbar lagu gowracay in kuntum haddaa ahaateen biaayaatih ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaya wixii lagu gowracay magaca alle cuna haddaa aayaadka alle rumaynaysaan allah subxaanahu wa tacaala fi hadihi alaayaat wuxuu inoogu war sheegay arrimo muhiim ah walow anana nazlna ilayhim almalaa'ikata wakalamahum lmowta waxasharna calayhim kula shayin qubula ma kanuu liyu'minuu ila an yashaء allah qubulan ay waxaynu ku fasiray ee afwaajan waxaa kaloo la akriyay qibalan oo bimacnaa muqaabalatan si toosa iyagoo arkaya haddaanu u horkeenno weeyaan markaa macnaheedu qibalan haddii la akriyo qubulanna waa iyagoo afwaajan ah koox koox iyo noocyo noocyo aayaadka markaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwii mucaanidiinta ahaa ee xaqa diidayay ee mar walba lahaa maa kan la keeno maa keer la keeno ayaa alla waxa uu leeyahay xataa waxay dalbanayaan haddii loo keeni lahaa marna may rumeeyeena waa beynin lahaayeen oo malaa'igtay lahaayeen miyaa rasuulkan bashariga a malaki laga dhigo malaa'igtii oo socota haddii loo soo dejin lahaa dadkoodii horee dhintay inta lasoo nooleeyo hadday odhan lahaayeen war waa xaq waxaa diinta wixii aad diidayseen iyo diintu xaq bay ahaydee dib ugu noqdoo rumeeya oo rasuulka raaca hadday ku yidhaahdaan haddii loo soo ururiyo makhluuqaadkii oo dhan jin iyo insiba noole iyo ma noolaba oo hortooda la keeno ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaasi marnaba inaanay rumeeyeen ilaa an yashaaa allah macnaha taasi waxay tilmaamaysaa iimaanka ruuxu gacantiisa kuma haysto oo gacanta uguma jirto oo iyagu sidii ay lahaayeen yani waxa weeyaan lain jaaءathum aayat layu'minuna biha qul inama alaayaatu cinda allahi wama yushcirukum anaha ida jaءat la yu'minuun iyagu waxay ku dhaarteen waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaaءathum aayat layu'minuna biha waxay dhaartoodu intay taag lahayd ku mareen hadday mucjiza u timaado inay rumayn doonaan may odhan ilaahay hadduu noo qadaruuna waafajiyo ilan iimaanka gacanta kuma haystaane laakiin waxay ugu dhaarteen sidii wuxuu gacantooda ku jiro inay rumaynayaan ilaahay markaa waxa uu ku yidhi qul inama alaayaatu cinda allah waxaad ku tidhaha nebi allow horta aayaadku ilaahay agtiisa yaallaan oo anugu gacantayda kuma haysto mu'miniintana waxaad ku tidhaahdaa wamaa yushcirukum anaha idaa jaaat laa yu'minuun oo maxaa idin ogeysiiyey xataa hadday aayaadkaasi u yimaadaan inay rumaynayaan ma rumaynayaan marka ilaa an yashaa allah dee mashii'ada ilaahay buu iimaanku ku xidhan yahay oo haddaanu alla doonin dee rumayn maayaan ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa agarkoodu inay juhaal yihiin oo aanay garanayn iimaankan inuu gacanta ilaahay ku jira iyo waafajinto aayaadkuna ilaahay agtiisa ay yaallaan ayay jaahil ka yihiin waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah iyadoo nebi moxamed niyadda iyo laabta loo qaboojinayo oo loo dejinayo ayaa alla waxa uu yidhi nebi moxamedow sida adigaba aanu acdaa kuugu yeelay jin iyo insiba leh ayaa ambiyadii kaa horraysane nebi walba cadow baanu u yeelnay marka ambiyadu inay la kulmaan cadaawad waa sunnatullaahi fii khalqi waa dariiqo ilaahay hore u jideeyo aan baaqanayn wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin yacni aayaddii kale waxay ahayd sidaasaanu nebi walba ugu yeelay cadow mujrimiinta ka mid ah marka mujrimiintaa suuratulfurqaan lagu sheegay waa shayaaiina alinsi waljinni dan suuratulancaam lagu tilmaamay caduwan shayaaiina alinsi waljin rasuulkana sala allahu calayhi wasalam markii fii bidaayati lwaxyi waxyigu ku bilaabmay ee khadiija ay u geysay waxa weeyaan waraqa ibnu nawfal in adeerkeed oo ahaana waxa weeyaan nin hore kutubtii hore ee u akhri jiro oo kitaabi ahaa markii nebi moxamed uu u warramay warkii la kulmay ayaa waxa uu ku yidhi waraqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam lam yaati axadun bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudi wuxuu yihi moxamedow waxaanad la timid oo kale ilan wuu fahmay nebinimo iyo waxyi inay tahaye adiga hortaa qofna lama iman ilaa waa lala collaytamee ku talagalo u diyaargarow markaa sunnatullaahi waxay ku dareertay cidda xaq la timaada rusul iyo ambiyo iyo inta raacdayba inay cadaawad la kulmayaan oon madaxa loo salaaxay markaa ruuxii waa inuu ku talagalo hadduu doonayo xaqa inuu ku taagnaado dhibka ku dhacaya dee waa inuu u sabro oo dee diyaargarowgeeda iyo dulqaadkeeda uu yeesho waxa alla uu tilmaamay shayaadiinta cadowga waa ambiyadu in barhkoodba barhka kale ay isu waxyoonayaan oo macnaha ay isu sheegayaan xumaanta iyo baadilka iskuna qurxinayaan waxaa xunay isku qurxinayaanna waxay isugu qurxinayaan si ay dadka ugu lugooyaan oo dadku ugu dagmaan si dadku ugu soo iishaan si xumaantooda raalli looga noqdo oo dembiga iyo macaasida loo kasbado ayay sidaa u samaynayaan marka had iyo jeer baatilka iyo ehelkiisu dee waa musakhraf oo waa la dhoobdhoobayaa oo waa la qurxinayaa oo maro wanaagsan baa la huwinayaa si loogu dagmo waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay oo nebi moxamed baa lagu yidhi qul afa gayra allahi abtaqii xakaman wahuwa aladii anzala ilaykum alkitaaba mufasala qoladan waxaad ku tidhaahdaa ma cidaan alla ahayn ayaan xakam ka yeelanaya iyo mid ina kala xukuma iyadoo alla uu soo dejiyey kitaabka mufasalka ah kuwa ahlu kitaabkuna ay garanayaan xaqnimada kitaabka qur-aanka ah wax suurtagala ma aha waayo horey inoo soo martay suurat lancaam bay inagu soo martay in ilxukmu ila lilah yaqusu lxaqa wahuwa khayru lfaasiliin xukumku uma ahaanin ilaa ilaahay mooye axad kale rabbi unbaa xukumka iska leh wixii la xalaalaynayo wixii la xaaraantinimaynayo wixii la xukumaayo xukumka iyo amarka iyo nahyiga allah iska leh subxaanah alaa lahu lkhalqu walamru sida ilaahay makhluuqaadkiisa u abuuray ayuu amarkooda iyo taladoodana uleeyahay inuu u taliyo oo uu xukumo marka waxay waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay cidaan ahayn baan xakam iyo xaakim ka yeeshaa suurtagal ma aha falaa takuunanna min almumtariin nebi moxamed waa la ogyahay marnaba inaanu xaqnimada qur-aanka ka shakiyey laakiin cidda loo jeedee loo socdaa waa ummaddiisa ee loo quusgoynayaa oo imaamu shinqiidi aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu yidhi markuu aayaddaa soo qaatay iyo aayaadkii kale ee la in ashragta layaxbatanna camaluk wala in itabacta ahwaa'ahum iyo aayaadkii la midkaa markuu soo qaatay ayaa waxa uu yidhi waalmuraadu nahyi nahyu gayrihi min ashaki fi lqur'aan ka qowli raajis iyaaka acni wasmaci yaa jaara waxa uu yidhi muraadku waxa weeyi in dadka kale loo diido inay qur-aanka ka shakiyaan oo marka nebiga laleeyahay falaa takuunanna min almumtariina nebiga hadalka waa loo sii marinayaa laakiin maqsuudka iyo muraadka loo jeedaa waa dadka dadkaa la leeyahay ha ka shakiyana qur-aanka sidii shaacirkuba uu lahaa iyaaka acni wasmaci ya jaara marka isaga nebiga waa loo sii marinayaa laakiin ujeeddadu waa dadka waxa u yihi shinqiiti wamacluumu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam laa yafcalu shayئa min dalika walakina allaha yukhaطibhu liyuwajiha alkhiطaaba ilى gayrih fi dimni khiطaabihi salى allahu alayhi wasalam waa la ogyaho waa la garanayaa rasuulku marnaba inaanu waxyaabaha looga digay aanu samaynayn oo aanu ku dhacayn ha yeeshee rasuulka waxaa awaamirtaa loola hadlayaa oo loogu jeedinayaa si uu khitaabkan iyo warkan u gaadhsiiyo dadka loo diray maqsuudku waa sidaas ee waa la ogyahay marnaba isaga shirki inaanu ka dhacayn iyo shakitoona wa tamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan laa mubadila likalimaatihi wahuwa asamiicu lcaliim ilaahay waxa uu caddeeyey kelimaadka rabbi inay taam noqdeen run ahaan iyo cadaalad ahaanba oo wax nuqsaana iyo wax goldaloola iyo wax khalala midna aanu ku jirin kelimaadka allana wax bedeli karoo doorin karaa aanay jirin dabeed alla waxa uu tilmaamay in taacatu akthar nnaasi dalaalun can sabiili illah dadku siday u badan yihiin haddii la raaco xaqa waa laga lumaya oo sunnatullaahi waxay ku dareertay dee dadka badidiisu inay baadiyeysan yihiin inta yarna ay hanuunsan tahay marka inta faraha badan leh haddaad raacdo dee waad lumaysaa marka nebiga waxaa lagu yidhi waa in tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka ku sugan bedidooda haddaad raacdo intooda badan xaqa waa kaa luminayaan idan xaqa laguma garto fara badnaan alxaqu laa yucrafu bilkahra wainamaa yucrafu bidaliilihi min alkitaabi wasunna icrif ilxaqa tacrifu ahlah falxaqu kahiiru bidaliilihi wa kabiiru biburhaani xaqu waxa uu ku fara badan yahi uu ku weyn yahay waa daliilkiisa iyo xujadiisa laakiin ma aha cidda haysataa waa intee in leeg iyo waa imisa ma aha qur-aankana aayaad kaloo macnahan iyo muraadkan tusinaya waa ku soo arooray oo wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bimu'miniin waxaa la yidhi nebi allow dadka bedidoodu may ahaanin xataa haddaad kuba dadaasho kuwa ku rumaynaya inta badani waa kaa baydhaya walaqad dalla qablahum akharu lwaliin kuwii hore badidoodii kuwan hortood bay hore usii lumeen marka had iyo jeer agarku way lumayaan inta yarina way rumaynaysaa wamaa yu'minu akharuhum billah ilaa wahum mushrikuun marka had iyo jeer agariyada iyo farabadnaantu dee waa xagga hallowga iyo baadida inta yarina waa inta rumaysay wa qaliilu min cibaadiya shakuur walaa tajidu akharahum shaakiriin nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu tilmaamay markuu ka warramay ummadiisu inay u kala kici doonto saddex iyo toddobaatan fariiqo oo kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida waxa uu tilmaamay mid uni inay ka badbaadayso ma ana calayhi wa asxaabi waa cidda ku sugan maanta buu yidhi rasuulku aniga asxaabtaydu waxaan ku suganahay ciddaasunbaa badbaadaysa marka dee farabadnaan haddaad doonto naartaa loo fara badan yihi cidda dadka ugu atbaac badan haddaad doonto dee ibliis baa ugu atbaac badan marka ayaa ugu atbaac iyo yacni loogu raacitaan badan yahay ha odhan halkee loo badan yahayna ha odhan laakiin waxaad tidhaahdaa maxaa xaqa maxaase baatil ah adoo daliilka iyo xujada waxa weeyaan u eegaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray wixii magaciisa lagu gowraco in waxa weeyaan la cuno oo xalaal u yahay marka aayaddaas iyo aayaadka ka dambeeya ayaa axkaamta dabxiga iyo dabaaixdiiyo gowraca aynu ku tilmaami doonaa aayaadkan aynu akrinay hidaayaadka ku jira waxaa ka mid ah ma shaء allahu kana wma lam yasha lam yakun abada wbihada taqararat rububiyathu wauluhiyathu lilأwaliina wاlآakhiriin wixii alla doonuunba ahaanaya oo dhacaya waxaanu alla doonini ma dhacayo sidaasay ku sugnaatay rabbinimada iyo ilaahnimada alle ee kuwii hore iyo kuwii dambaba uu rabbi iyo ilaah u yahay macbuud xaqa iyo rabbi xaqa tasliyaة الrasuuli slى اllahu عalayhi waslm wkulu daacin ilى اllahi taعalى biclaamihi anahu ma min nabiy wala daacin ila walahu acdaa min aljini wاlins yuxaaribuunahu xataa yansurahu allahu calayhim rasuulka waxaa loogu laabqaboojiyey iyo daaci kasta oo dariiqii rasuulka haya in loo sheegoo la ogeysiiyey inaanu hore adduunka usoo marin nebi ambiyada ka mida iyo daaci toona ilaa hadday soo mareense waxay lahaayeen oo lagu imtixaamay cadow jin iyo insiba leh oo la dagaalamaya ilaa ilaahay uga hiliyo gargaarkii iyo hiilkii alleh ay heleen waxaa kaloo ku sugan aayaadka altaxdiiru min altamwiihi wاltaqriir faina amdaa silaaxin lishayaaiin huwa taziin wataqriir dadka waxaa looga digay in waxa la dhoobdhoobayiyo baatilka ay shayaadiinta insigiyo jinku qurxinayaan inaanay ku dagmin ayaa dadka looga digay waayo hubka ugu weyn ee shaydaan adeegsadaa waa altasyiinu waaltaqriir waa inuu baatilka qurxiyo dadkana ku dago oo uu ku lugooyo alqulubu alfaariqatu min aliimaani billahi wacdihi wawaciidihi fi daari alaakhira akharu alqulubi maylan ila albaili walshari walfasaad quluubta ka madhan iimaanka alleh iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa daarta aakhiro wuxuu ku ballanqaadiyo wuxuu ku yaboohay quluubta ka faaruqee ka madhani waa quluubta ugu badan ee u iilata faasidka iyo sharka iyo waxyaabaha xunxun ee shayaadiintaasi ay qurxinayaan waxaa kaloo ka mid ah hidaayaadkaas xurmatu wa buطlaanu taxaakum ilaa gayri اlwaxyi اlilaahi qul afa gayra allahi abtagii xakama yacni waxaa laysu diiday oo la caddeeyey baatilnimada waxyiga ilaahay waxaan ahayn in loo xukun tago oo xeer iyo qaanuun iyo dastuur aan kitaabka iyo sunnada ku salaysnayn in layskula xukun tagaa inay baatil iyo baadi tahay waayo xukumka allah iska leh in alxukmu ila lilah yaqusu lxaqa wa huwa khayru lfaasiliin taqriiru sixati dacwa alislaamiya biamrayn alawal alqur'an alkariim athani shahaadatu ahli lkitaabi miman aslamuu ka cabdillahi bni salaam alquradi wa asxumata anajaxi annajaashi wa gayrihim waxaa aayaadkan ku sugan sugidda la sugay dacwada islaamka iyo iimaanku inay xaq tahay laba arrimood baana lagu sugay kow qur-aanka kariimka ah xaqnimadiisa caddaynaya iyo ka markhaati kaca ahlu kitaabkii ay ka markhaati kaceen sidii cabdullaahi bnu salaam iyo najaashi iyo raggii la midka ahaa xaqnimada qur-aanka iyo diinta miisة الqur'an الkarيim ana ahbaarahu kulaha صidq waaxkaamahu kulaha cadl miisada qur'aanku wax walba uu kaga soocan yahay waxa weeye in akhbaartiisoo dhamme ay run tahay wax alla wuxuu ku warramay axkaamtiisoo dhammina ay cadaalad tahay wax alla wuxuu jideeyey ee uu sharciyeeyey cadli inuu ku salaysan yahay wucuud اllahi tacaalى la tatakhalafu abada wala ttbadl btaqdiimi wala taأkhiir la mubadila likalimaatih ilaahay wuxuu yaboohay ma dibdhacayo mana bedelmayo mana waxa weeyaan ta'ahurayo laa yataqadam walaa yata'ahar sidii alla u xukumay ayuu ahaanayaa itibaacu akthar الnaasi yuؤaddii ilى اdalaal falida laa yutabacu ila ahlu اlcilmi araasikuuna fiih dadka bedidooda in layska raaco daliil la-aan waa lagu baadiyoobaa sidaa darteed ayay munaasab tahay inaan la raacin culimada raasikiinta ee rabbaaniyiinta mooye cid kale liqowlihi tacaala fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun muusa wa haaruun ayuu allah ku lahaa toosnaadoo ha raacina kuwa aan waxba garanayn waddadooda iska jira ka baydhoo ha raacina allah waxau ihi walow ananaa haddii anaku nazalnaa aanu kusoo dejin lahayn ilayhim iyaga kuwan gaaladaa almalaa'ikata malaa'igta haddaanu kusoo dejin lahayn oo wakallamahum ay la hadli lahaayeen almowtaa kuwii dhintay intay soo noolaadaan oo ay odhan lahaayeen xaqa raaca oo waxasharnaa aanu usoo ururin lahayn calayhim iyaga kulla shay shay walba oo makhluuqaadkii ka mid a aanu usoo xaadirin lahayn jin iyo insiba qubulan ay afwaajan iyagoo koox kooxa aanu usoo xaadirin lahayn intaasiba hadday dhici lahayd maa kaanuu may ahaadeen liyu'minuu kuwii rumeeya marnaba may rumeeyeen ilaa an yashaaa allah alla inuu doono mooyaane oo hidaayada u qadaro walaakina aktharahum ha yeeshee bedidoodu yajhaluuna jaahil bay ka yihiin oo garan maayaan iimaanka iyo aayaadku ilaahay gacantiisa inay ku jiraan garan maayaan wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa allah waxau ihi wakadalik ay kamaa jacalnaa laka acdaa'an nebi moxamedow sidaanu adigaba cadow kuugu yeelay ayaanu jacalnaa ugu yeelay likulli nabiyin nebi kastaba caduwa cadow baanu u yeelay ka bedel shayaaiina alinsi baanu u yeelay insiga shayaadiintiisa iyo waljinni wa shayaaiina aljinni iyo jinka shayaadiintiisa ama mafcuul labaadba uga dhigo jacalnaa waxaanu u yeelay likulli nabiyin nebi kastaba caduwa cadow waxaanu uga yeelay shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisaanu cadow uga yeelay iyo waljinni jinka shayaadiintooda shayaadiinta insiga iyo jinka oo yuuxii uu u waxyoonayo oo macnaha uu ku waswaasinayo uu u sheegayo bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale zukhrufa alqawli hadalka kiisa la qurxiyey hadalka baatilka ah ee la dhoobdhoobee la qurxiyey ayaa barhkoodba barhka kale u waxyoonaya maxay isugu waxyoonayaan hadalka baatilka ee la qurxinayo guruuran liajli guruurin dagis ay dadka ku dagayaan oo ku lugoynayaan darteed ayay sidaa u samaynayaan allah waxau ihi walaw shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi allow ay cadama wuquuci dalika yacni arrintaa lasoo sheegay ee cadaawadda iyo hadalkay isu qurxinayaan inaanu dhicin hadduu alla dooni lahaa hee maa facaluuhu may sameeyeen waxa ay qurxinayaanee zakhrafada iyo baatilka dee mabay sameeyeen laakiin ilaahay baa doonoo way sameeyeen siduu u doonay dee qadarahu taqdiira waa qadaray oo kawnan buu u doonay laakiin raalli kama aha oo walaa yardaa licibaadihi lkufr marka waa mashii'adii kawniga ahaydee bimacna alqadar ilan wax walow kownka ka dhaca allaa qadaray waxaanu ilaahay qadarin ma dhaco shar iyo khayr toona walaw shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa cadama wuquuci dalik madkuurkaa lasoo sheegay inaanu dhicin hadduu alla dooni lahaa maa facaluuhu ay zukhrufa alqowl hadalkaa la qurxinayo may sameeyeen oo may qurxiyeen ee fadarhum isaga tag nebi allow kuwan iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan ay waftiraa'ahum ama waladii yaftaruunahu yacni iyaga iyo been abuuradkoogaba iska dhaaf oo isaga tag walitasqaa ilayhi guruuranta ku cadaf oo waxay baatilka isugu qurxinayaan guruuran si ay dadka ugu dagaan darteed iyo iyo walitasqaa si ay ugu iilatoy ugu dhagraariciyaan ilayhi ilaa zukhrufi lqowl hadalka baatilkee ay qurxinayaan si ay ugu dhag raariciyaan oy ugu soo iishaan af-idatu aladiina kuwii qalbiyadoodu kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn iyo waliyardawhu iyo waliyardaw si ay raalli uga noqdaan hu zukhrufa alqowlka hadalka baatilkaay qurxinayaan si ay dadku raalli uga noqdaan oo u qaataan iyo waliyaqtarifuu si ay dadku u kasbadaan maa shayga hum iyagu muqtarifuuna ay kasbanayaan ee dunuub iyo macaasi ah si loogu soo iisho raalli looga noqdo dembiga loo sameeyo loogu dagmo ayay sidaa u samaynayaan afa hayra allahi abtagii xakamaa qul waxaad tidhaha nebi allo uu soo qadar qul waxaad tidhaahdaa nebiow afa hayra allah ma alla cid aan ahaynba abtagii aan ka doonaa xakamaa ay xaakimaa mid garsoora oo ina kala xukumoo xaakim ah ama afa hayra allah ma alla cid aan ahaynba abtaqii aan doonaa xakaman ay xaakiman xaal u yahay kii ina kala xukumaya ma cid aan alla ahayn ayaan doonaa si uu xakam iyo xaakim inoogu noqdo wal xaal miyaan ilaahay kayrkii xakam ka yeeshaa huwa rabbi alladii allihii uu yahay anzala soo dejiyey ilaykum idinka idinku soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur-aanka idinku soo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la caddeeyey qur-aanku oo la kala dhigdhigay waladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay waa culimadii ahlulkitaabka eh yaclamuuna waxay garanayaan annahu qur-aankani munazalun mid laga soo dejiyey inuu yahay ama munzalun mid laga soo dejiyey inuu yahay min rabbika rabbigaa xaggiisa bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal uu yahay mid xaq ku dheehan ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin nebi allow min almumtariina kuwa ka shakihiya qur-aanka ha ka mid noqonin marka waa iyaaka acni wasmaci ya jaara eh waxaa loo jeedaa dadka nebigu marnaba ma shakiyaye eh oo waxay la mid tahay aayaddii qur-aanka ayadee kale fa in kunta fii shakin mima anzalna ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik laqad ja'aka alxaqu min rabbik falaa takuunanna min almumtariin haddii aad shaki kaga sugantahay nebi allow waxaanu kugu soo dejinnay kuwa kutubta akhriya iyo weydiiya ahlu kitaabkae kaa horreeyey xaqi waa kuu yimid oo rabbigaa xaggiisuu kaaga yimid ee ha ka shakiin culimmadu waxay yidhaahdeen shardigu ma keensado inuu dhaco oo shaygu isagoo mustaxiil ah ayaa shak ayaa haddana shardi lagu xidhaa oo imika fa in kunta fii shakin haddaad ka shakisan tahay waa la ogyahay marnaba inaan weligii inaanu ka shakiin marka dee laa yalzamu minhu lwuquuc inuu dhacay ka laazimi mayso bal waa mustaxiil wuquuciisu horaynu usoo tilmaanay qul in kana liraxmani waladun fa ana awalu lcaabidiin walaw kana fihima aalihatun ila allahu lafasadata shardiyadaasoo dhan waxaa lagu xidhay wax mustaxiil ah oon marnaba dhacay kanna waa mustaxiil walidalika ayaa mufasiriintu yidhaahdeen lam yashuka walam yas'al mana shakiin cidna wax ma weydiin waayo yaqiin buu ku sugnaa laakiin cidda loo jeedaa mar walba waxa weeye waa ummaddiisa iyo dadka uu dacwada ugu yeedhayo ayaa maqsuudka iyo muraadka u yahay inuu waxa weeyaan uga digo shakiga oo uu ku waaniyu ku wacyigeliyo yaqiinta inay ku sugnaadaan allah waxau yihi watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlaa watamat waa dhammaystirantay kalimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisii waa taam noqotay nebi moxamedow waa kelmaddii alleh ee qur'aaniga ahayd waa dhammaystirantay sidqaa ay min jihati sidqi xagga runta fi lakhbaar wa cadlan min jihati cadlin xagga cadaaladda fi laxkaam waxaa kaloo la yidhi sidqan liajli sidqin oo mafcuul liajli baaba laga dhigay run darteed bay u taam noqotay wa cadlan liajli cadlin cadaalad darteed ayay ku taam noqotay kelimaadka rabbiga oo laa mubadila wax bedelaa likalimaatihi ilaahay kelimaadkiisa uma sugnaanin cid alla cid doorin karta oo wax ka bedeli kartaa ma jirto wa huwa rabbi assamiic allaha maqalka badan weeyaan bikulli maa yuqaal alcaliimi ee u cilmiga badan leh bikulli maa yufcal allah waxau ihi waa in tutic haddaad adeecda nebi allow akhara man fi lardi cidda dhulka ku sugan bedidooda haddaad adeecdo yudiluuka way kaa luminayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa waa kaa hadlaynayaan in yatabicuuna ay maa yatabicuun ma raacayaan intooda badani ilaa danna mala mooye wax kale ma raacayaan wa inhum ay maahum may ahaanin iyagu ilaa yakhrusuuna kuwa mala awaalayo wuxuun iska malaysanaya mooye wax kaleba may ahaanin oo been sheegaya ina rabbaka rabbigaa nebi allow huwa rabbigaa aclamu isagaa u cilmi badan man axadka yadilu ka lumaya can sabiilihi jidkiisa wa huwa rabbi aclamu isagaa u ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna alla isagaa u ogaal badan fakuluu cuna ayaa rabbi uu yidhi mimaa kii xaggiisa wax ka cuna dukira lagu xusay ismullahi ilaahay magaciisa calayhi ay calaa dabxii gawriciisa kii magaca alle gawriciisa lagu xusay cuna in kuntum haddaa ahaateen biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaya oo wax kastoo magaca alle lagu gowraco in la cunaa ma waajib baa maxaa loogu xidhay iimaanka maya waajib ma aha oo waa iska mubaax wixii la qasho dee waanaad cuni kartaa waanaad iska dhaafi kartaa laakiin iyaga waxaa loo diidaya inay uga tagaan yacni liictiqaadi xurmatih oo waxyaabihii tayibaadka ahaa ee xoolaha ka mid ahaa waxyaabo ka mid ah ayay naftooda ka xarimeen oo xurmo ahaan iyo xaaraan ahaan uga tegayay marka waxaa dembi ay noqonaysaa ruuxu ku dambaabayaa wuxuu alla xalaaleeyey markuu iska xarimo xaaraan ahaan uga tago laakiin adoo xalaalnimadiisa ictiqaadsan dee waad iska dhaafi kartaa oo kuma khasbanid waajibna ma aha allah waxau yihi wamaa lakum oo maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu fi anlaa ta'kuluu inaydaan cunin maxaa idinku sugnaaday inaydaan cunin ee aada u cuni laadihiin weeyaan macnuhu mimaa kii aydaan cunin dukira lagu xusay ismullah ilaahay magaciisa calayhi aclaa dabxii gawriciisa maxaa idiin sugnaaday ee aydaan u cunayn wixii magaca alle lagu gowracay walxaal qad fasala ilaahay idin kala dhigdhigoo idin kala caddeeyey lakum idinka maa kii xarama oo idinka xarimay calaykum korkiina iyadoo ilaahay idiin faahfaahiyuu idiin caddeeyey wuxuu idinka xarimay dee kan magaca alle lagu gowracayna muxaramaadku idiin caddeeye aanu ka mid ahayn maxaa idiin diiday cunidiisa iyadoo alla idiin caddeeye maa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay idiin caddeeyey ilaa maakii mooyaane kaasoo uddurirtum laydiin dhibaato geliyey ilayhi ay ilaa aklihi cunidiisa kii daruura idiin qabatay inaad cuntaan mooyaane oo muxaramka laftiisa ayaa hadday daruura kuu qabato dee kuu bannaanaanaya naftaada si aad ugu badbaadiso waayo dee naftaadu xurmay leedaho inay baxdo markaad ka baqdo baktigaad ku badbaadinaysaa oo addaruuratu tubixu lmaxduuraat yacni daruuraadku waxyaabaha xaaraanta ah way banneeyaan laakiin waxaa la yidhaha aldaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeedaa lagu ekeeyaa oo lama dhaafiyo oo baktiga laftiisii baa lagu yidhi qadarka aad naftaada ku badbaadinasuun ka qaado hana ka dhargin hana ka sahay qaadan laakiin haddaad ka buuxsatood weliba sahayna ka dhigato dee waad dhaaftay daruuradii naftaaduun badbaadi baa lagu yidhi waxaana qawaacidda fiqigaa ka mid a laa muxarama maca adaruura walaa waajiba maca alcajzi yacni xaaraani ma jirto maca daruura marka lagu dhibaato geliyo oo way kuu banaanaanaysaa walaa waajiba maca alcajsi oo dee haddaad kari weydo waajibka waa kaa dhacaya laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha oo fataqu llaha ma statactum hadba yacni sifada iyo hay-ada iyo qaabka aad karto ayaad u cibaadaysanaysaa salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin wahaakada jiif iyo joog iyo fadhi kolba sidaad kartaa lagu yidhi u tuko waxa weeyaan waa istidaaca ayay ku xidhan tahay allah waxau yihi waina kaiiran in fara badanna la yudiluuna way luminayaan annaasa dadka usoo qadar biahwaa'ihim bay ku luminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan oo waxaynu annaasa usoo qadaray yudiluuna ayaa ka timid min adalla oo rubaaciyaho dee mafcuul bay u baahanaysaa ilan la yudiluuna adalla bay ka timid qirada kale haddaynu qaadanee layadiluuna iyadu waa min dalla oo waxa weeyaan iska hulaatiyaho ma qaadanaysa mafcuul umana baahna oo markaa waxay noqonaysaa waa laazime waina kaiiran in badanna layadiluuna way lumayaan oo biahwaa'ihim bay ku lumayaan bigayri cilmin cilmi la-aan markaa waxba usoo qadari maysi ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu isagaa u cilmi badan bilmuctadiina kuwa xadgudba wadaruu ka taga daahiral ismi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatina kiisa qarsoonba qalbi iyo qaalabba wixii ka dhaca ka dheeraada ee dembi iyo macaasi ah oo ama jawaarixda ha ka dhaco ha muuqdo ama qalbiga iyo baatinka ha ka dhaco ha qarsoonaado dembigu ha noqdo kii jawaarixdaba isagoo ah mid lala dhuuntay ama mid banaanka iyo bedka lala yimid ha noqdo siran kaana aw calaaniya midku doona ha noqdee dembi oo dhan isaga durka alla waxau ihi ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaya alihma dembigee samaynaya sayujzawna waxaa lagu abaalmarin doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaqtarifuuna kuwa kasbada waxay kasbanayaan ee dembi iyo macaasi ah ayaa lagu abaalmarin doonaa iqtiraafku gaalibkiisu waa fi dunuubi walmacaasi khayrkana waa loo adeegsan karaa laakiin waa si yar oo waman yaqtarif xasanata nazid lahu fiiha xusna laakiin sida haalibka ah maaha xasanaadka iqtiraafkuye waa fi sayi-aat sida aayaddan oo kale allah waxau yihi walaa taakuluuha cunina mimaa kii xaggiisa waxa ka cunina kaasoo lam yudkar ismullah magaca alle aan lagu xusin calayhi ee calaa dabxii gawriciisa wainahu kaa akligiisu la fisqun daacad ka bax weeye iyo dembi waina shayaaiina shayaaiintuna la yuuxuuna waxay u waxyoonayaan oo ku waswaasinayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooda iyo asxaabtooda ay isku shushubtaan ayay waswaasinayaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan awliyadooda yacni kuwa asxaabu shayaaiin si ay diintiiyo xaqa idinkula murmaan ayay shayaadiintu soo waswaasinayaan oo dhagaha wax ugu soo tuurayaan allah waxau ihi wain aطactumuuhum kuwa haddaa ateecdaan shayaadiinta iyo asxaabtooda haddaad shirkiga iyo taxliilka iyo taxriimka ku ateecdaan inakum idinku la mushrikuun kuwa mushrikiina ayaa tihiin allah waxau ihi awaman kaana maytan faaxyaynaah awaman mid kaasoo kaana ahaaday huwa manku mayta mid dhintay waa fi xaalati kufri markuu gaalka ahaa oo fa axyaynaahu dabeed aanu noolaynay bacda islaamihi iimaanka aanu ku noolaynay liana aliimaana huwa alxayaa oo wajacalnaa aanu u yeelay lahu isaga nuuraa iftiin waa qur-aankii ah nuurkaasoo yamshi uu ku soconaayo bihi nuurka fi nnaasi dadka dhexdooda uu ku soconaayo kaman mid miyuu la mid yahay halkaa istifaamta rid awamantii yacni ka markii hore mayd ahaa kaafir ah dabeed nuurka islaamka aanu ku noolayno mu'min noqday miyuu la mid yahay kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo mathaluhu sifadiisa iyo xaalkiisu uu yahay fi dulumaati madowyada dhexdooda uu ku sugan yahay laysa xaal anu ahaa ninkan dulumaadka ku jiraa bikhaarijin mid ka baxaya minhaa dulumaadka kaa markii hore maydka ahaayeenu iimaanka ku noolaynay kan mugdiyada ku dhex jireen dhinacna u dhaafayn miyuu la mid yahay waa maya laa yastawiyaani maala allah waxau ihi kadalik sida kuwaa aanu xumaanta ugu qurxinay gaalada ah ayaa zuyina loogu qurxiyay lilkaafiriina gaaladu meelay joogaanba maakii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wakadalika jacalnaa fi kuli qaryatin akaabira wakadalik ay kamaa jacalnaa fusaaqa makkata akaabiraha sida jalaaluddiin asuyuudi uu soo qadaraya waxaad tidhaahdaa wakadalika sidaasoo kale tashbiihu halkuu ku socdaa ay kamaa jacalnaa fusaaqa makata akaabiraha maka fusaaqdeedii sidaanu uga yeelay kuwoodii waaweynaaye madaxyaweyntooda ahaa macnaha maka kuwoodii madaxyaweyntooda ahaayee ugu waaweynaa magac iyo maal iyo madaxtinimoba sidaanu fusaaq uga yeelay xumaan iyo fisqi fala ayaanu jacalnaa uga yeelnay fii kulli qaryatin magaalo kasta dhexdeeda waxaanu ka yeelnay mujrimiihaa soo hormari dembiilayaasheedii ama xumafalayaasheedii baanu ka yeelnay magaalo kastaba akaabira kuwoodii u waaweynaa ee madaxyada ahaa yacni mujrimiintoodii baanu madax uga yeelnay ama sideeda u daayo waxbaba taqdiim iyo ta'khiir ha ku samayne wakadalika kamaa jacalnaa fusaaqa makata akaabiraha maka fusaaqdeedii sidaanu uga yeelnay kuwoodii waaweynaa ee madaxyagoyntoodii aanu fusaaq uga yeelnay ayaanu jacalnaa uga yeelnay fii kulli qaryatin magaalo kasta dhexdeeda waxaanu ka yeelnay akaabira kuwoodii waaweynaa ee madaxda u ahaa waxaanu ka yeelnay mujrimiihaa dembiilayaashoodii baanu ka yeelnay liyamkuruu maxaanu sidaa u yeelnay liyamkuruu si ay u shirqoolaan oo makri iyo dhagar ugu sameeyaan fiiha magaalada iyo qaryada dhexdeeda oo ay dadka diinta uga hor joogsadaan marka wallaamulcaaqiba si ma-aalkoodu sidaa u noqdo wamaa yamkuruuna mana shirqoolayaan ilaa bianfusihim naftooda mooye cid kale ma shirqoolayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan marka macnuhu waxa uu yahay ilaahay sunnadiisu waxay ku dareertay in meel walba sida reemakoo kale kuwoodii madaxyaweynta ahaa ee maalka iyo madaxtinimada u hayay ayaa mujrimiin laga yeelay diintii la dagaalamaya halka ducafadii iyo masaakiintiina laga yeelay atbaacu rusul kuwii rususha raacayay rumaynayay oo siiradii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo dacwadiisii bay ka muuqataa ciddii ugu horraysay raacday iyo ciddii ugu horraysay ka hor timid yacni sanaadiidu quraysh madaxyaweyntii quraysheed waa kuwii ka hor yimid ee la dagaalamayay dee abujahl iyo abulahab iyo raggii waaweynaa fuqaraa lmuslimiinna dee waa kuwii raacay camaar iyo waxa weeyaan suhayb arumi iyo bilaal iyo raggii lamidka ahaa iyo khabaab ibnu alarad iyo raggii lamidka ahaa marka sunnada ilaahay waxay ku dareertay ducafadiina inay noqdaan ambiyada kuwa ugu dhaga nugul kuwooda waaweyna ay noqdaan kuwa ugu dhaga culus ee xaqu aanu gelin haakada jarat sunat llah walan tajida lisunat illahi tabdiila oo yani waxa weeyaan futuuxaat lilaahiyaha sulaymaan ljamal waxa uu ku leeyahay futuuxaatka waa sharaxa hoose jalaaleynke wadalika sunat llah an jacala fi kuli qaryatin atbaaca rusuli ducafaahum wajacala fusaaqahum akaabirahum wuxuu yidhi dalika sunat llah taasi waa sunnadii iyo jidkii ilaahay hore u jideeyey inuu magaalo kasta dhexdeeda ka yeelay kuwii rususha raacday ducafadooda iyo fuqaradooda fusaaqdoodiina uu ka yeelay kuwoodii waaweynaaye akaabirta ahaana uu ka yeelay fusaaq iyo mujrimiin marka had iyo jeer dadka rususha u dhaga nuglaa dee masaakiintaasi ahayn ducafada ah kuwa madaxda iyo waxa weeyaan waaweynina waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad ugu u madax adag oo diinta ka hor yimaaday ahaayeen allah waxa u ihi waidaa jaa-athum markay u timaado aayatun aayad aayad qur'aani oo tanziiliya ama mucjizo kawni ah markay midowni u timaado qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa nu'taa ilaa nala siiyo mithla maa uutiya wixii la siiyo oo kale rusulullah ilaahay rusushi waxay odhanayaan rumayn mayno ilaa rususha wixii la siiyey annakana nala siiyo waxaabay doonayaan in loo waxyoodo rusul laga dhigo wa annaa lahum dalik halkay ka helayaan ehelba uma aha allaahu alle ayaa aclamu u cilmi badan xaysu meesha yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa ilaahay fariintiisa halkuu dhigayo iyo waxyigiisa halkuu geynayo iyo cidda uu nubuwada u dooranayo ugu nicmaynayo isagaa u aqooniyo cilmi badan kuwaasina ma gayaan mana istaahilaan oo ehelkeediiba ma aha marka xaysu yajcalu risaalatah cidduu rasuul ka dhigayo waa lagu fasiray ama xaysu yajcalu risaalatah man yuwafiquhu liqabuuli risaala cidda uu waafajinayo inay risaalada rususha aqbasho markaa labadaba ilaahay baa hayo gacantiisa ay ku jirtaan risaalada cidduu u dhiibayana allaa u ogaal badan cidda risaalada rumaynaysee raacaysee ehelka u ana ilaah baa u ogaal badan oo waafajinaya cidda mutaysatay waxa iimaanka lagu rumeeyaana maal iyo magac ma aha ee waa waafajin alleh alla waxa u ihi sayusiibu waxaa haleeli doona aladiina kuwii ajramuu xuma xumaha falay ee dembiilayaasha ahaa waxaa ku dhici doona sakaarun dulli baa ku haleeli doona cinda allah alla agtiisa aakhire markay tagaan dulli baa heli doona oo haleeli doona iyo wa cadaabun cadaab baa haleeli doona cadaabkaasoo shadiidun daran bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaanu ugu dhici yamkuruuna kuwa shirqoolo xumaan sameeya ahaanshahay ahaayeen darteed ayuu cadaabku ugu dhici dulliguna ugu habsan allah waxa uu yihi faman axadka yurid illaahu alla u doono an yahdiyah inuu hanuuniyo yashrax wuxuu u ballaadhinayaa sadrahu laabtiisa lilislaam islaamkuu u fidinayaa oo u ballaadhinayaa oo laabtiisuu waasac uga dhigayaa si qalbigiisu u qaado qur-aanka iyo diinta waman yurid ruuxa uu doonana alleh an yudilahu inuu halleeyo yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqa cidhiidhi xarajan aad cidhiidhi usii ah kaannamaa yasacadu sidii wuxuu korayo oo kale ama uu fananayo yasacadu waxaa ku jira takalufu sucuud yacni wuxuu isku dhibayaa samada inuu koro oo kale kaannamaa yasacadu sidii wuxuu isku kalifayo oo kale samada inuu koro fi samaai samada inuu fanto oo uu koro samada sidii wuxuu isku kalifayo oo kale kadalika yajcalu llaahu rijsa kadalik sidaa kaa laabtiisa diiq iyo cidhiidhi looga yeelay ayaa yajcalu allah ilaahay uga yeelayaa alrijsa cadaabka iyo cuquubada cala aladiina kuwii korkooda laa yu'minuuna aan rumaynayn wa haadaa kani waa qur'aankan ay maa anta calayhi ya muxamed sida jalaaluddiin asiyuuti uu qadarayo wa haadaa ay maa anta calayhi ya muxamed nebi muxamedow xaqa iyo diintan aad ku dul sugan tahay adiga iyo asxaabtaadu siraatu rabbik waa rabbigaa jidkiisii toosnaa mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan qad fasalna alaayaat dhab ahaan baanu aayaadka u kala dhigdhignoonu u faahfaahinay kuwooda tansiiligaee qur'aanigaee la akhriyayo iyo kuwooda kownigaoo makhluuqaadka waaweyn ee cidharka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha lagu dhidbay aayaadka waanu u caddaynay liqowmin qolo ayaanu u caddaynay qoladaasoo yadakkaruuna waan toobaya oo wax ku qaadanaya aayaadka cid walba waa loo caddeeyey laakiin waxaa loogu gaar yeelay kuwan liannahum almuntaficuuna bilaayaat iyagaa aayaadka ku intifaaco kuwaan toobay marka ka'annamaa dadka kale inaan looba caddayn waase loo wada caddeeye kuwan uunbaa qaatay oo ku toosnaaday fakuluu mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin ilaa akhiri alaayaat aayaadkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu caddeeyey axkaamtii gowraca iyo dabxiga wax ka mid ah oo waxaa layna faray waa iska amru ibaaxa oo dee waajib ma aha eh in wixii magaca alle lagu xuso la cuno fakuluu mima dukira smu llah magaca alle wixii lagu gowracay bismi illaah allahu akbar in la cuno ayaa layna faray waxaana lagu canaantay waxay u cuni laayihiin wixii magaca ilaahay lagu xusay sababta loogu canaananayaana waxa weeye ruuxu isagoo shayga xalaalnimadiisa ictiqaadsan inuu iska dhaafo canaan kuma leh oo waa mubaax laakiin canaan waxaa lagu leeyahay haddii xalaashii wax ka mid ah la yska xaaraantinimeeyo oo sidii dadkii hore qaarkood ay odhan jireen neefka waxa weeyaan haddaan ree hebel nahay laftaa ma geyno taa waanu ka caagannahay tani waa sidan neefkii baa la kala qaybqaybinaya oo la odhanayaa laftaa ama shanshada ama taa ma geyno waanu ka caaganah waa nooc taxriim ma axalahu llah waa wixii alla uu xalaaleeyo la xarimayo ta la ysku canaananayo ee dembigii waa taas laakiin ruuxu hadduu garanayo wixii xalaal ilaahay u baneeyo mubaaxa dee hadduu doonana ha cuno hadduu doonana ha iska dhaafo waxaa kale oo la xusay wixii aan isamka alle lagu xusin inaan la cunin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh waxaan magaca ilaahay lagu xusin ha cunina baa la yidhi haddaba mas'aladan culimadu way isku khilaafeen oo waa mas'ale fiqhiya khulaasadeeduna waxa ay tahay wixii la gowracay laba horta waa ijmaac iyagu oo wixii la gow magaca ilaahay lagu gowracay ibaaxadiisa iyo xalaalnimadiisa iyo cunidiisu dee waa mujmacu ciidima diidana oo fakuluu mima dukira smu llahi calayh waaba tan layna amrayo wixii isamka ilaahay magacan ahayn lagu gowracayna xaaraannimadiisa iyo baktinimadiisu iyaduna waa ijmaacu cidi iskuma haysato inuu xaaraan yahay mar haddii laguba gowracay magacii ilaahay magacaan ahayn labadaasi waa mutafaq kaa magaca ilaahayna xalaalnimadiisu dee waa mutafaq kan magaca ilaahay midaan ahayn lagu gowracayna xaaraannimadiisu waa muttafaq laakiin waxaa la ysku khilaafay ruuxa muslimkii neefkii uu gowracay magaca ilaahayna aanu ku xusin taasaa la ysku khilaafay ma la cuni karaa mise lama cuni karo saddex suuro ayaana ka soo baxaysa inuu waxa weeyaan la yidhaahdo wixii aan magaca ilaahay lagu xusin waa xaaraan mutlaqan iyadoo la qaadanayo cumuumka iyo daahirka walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh oo ruuxu ama ha iloobo ama si badheedha ha uga tago muslim ha ahaado isagoo muslim ah mar haddaanu lam yusami llaha cala dabxi aanu magacii alle ku gowricin qowlka hore wuxuu odhanayaa waa xaaraan mutlaqan sawaan tarakahu sahwan aw camdan ibnu cumar iyo naafic ayaa laga wariyey waana riwaaya can alimaami axmed wa malik qowlka labaad waxa weeyi muslimku wixii uu gowracay waa xalaalun mutlaqan si mutlaq oo aan la kala qaadqaadayn buu xalaal u yahay ama sahwi ha uga tago bisinka ama badrheedh ha uga tago waayo tasmiyadu shardi ma aha waa mustaxab in neefkii bisinka loo qabto bismi illaah waa mustaxab marka sunnadii hadduu ka tago gawriciisii yani waxa weeyaan dee xaaraan neefkii ku noqon maaye waa xalaal ibnu cabaas iyo abu hurayra laga wariyey waana madhabu limaamu shaafici imaamu shaafici madhabkiisuna waa caynkaas in waxa weeyaan ay tasmiyadu mustaxab tahay oonay waajib ahayn sidaa darteed ruuxii hadduu ka tago siduu doonaha uga taga e neefkii xaaraan noqon maaye waa xalaal wuxuu markaa imaamu shaafici ku xambaaray wa inahu la fisqunta aynu soo maray yani waxa weeyaan inuu wixii aan ilaahay magaciisa lagu xusini inuu fisqi yahay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh wa inahu la fisqun taa imaamu shaafici wuxuu ku xambaaray aw fisqan uhilla ligayr illahi bih waayo waxay inoo soo socotaa qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman cala طaacimin yطcamuh ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illahi bih waxay noo soo socotay in la yidhi nebi maxamed oo waxaad ku tidhaahdaa ka heli maayo waxyiga la ii waxyooday shay ay xaaraan ka tahay qofkii wax cunaya inuu cuno ilaa inuu bakti noqdo mooyaane ama dhiig masfuux oo dareeraya ama hilib doofaar isagu waa qurun eh ama fisqan uhilla ligayr illaahi bih wax fisqiyahoo daacad ka baxa oo ilaahay cid aan ahayn loogu yeedhay macnaha magacii ilaahay magacaan ahayn lagu gowracay marka imaamu shaafici waxa uu yidhi wa inahu la fisqun waxaa looga jeedaa maa dubixa calaa gayri ismi illaah wixii magaca alle magacaan ahayn lagu gowracay weeyaan fisqiga laleeyaha cunina oo isagu wuxuu ku xambaaray walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wa inahu la fisqun aw fisqan uhilla ligayr illahi bih laakiin waxa uu yidhi ruuxii muslimka ahaa magacii tasmiyadii uun hadduu ka tago dabiixadiisii waa xalaal ayaa uu yidhi qowlka saddexaad waa tafsiil oo wuu tafsiilinayaa oo wuxuu u kala saarayaa ruuxii neefka gowracayay hadduu sahwi uga tegay tasmiyadana waa xalaal hadduu badrheedh uga tegayna waa xaaraan waana sida mashhuurka ee madhabulimaami malik iyo madhabulimaami axmed ay qabaan culimo badanna waxay rajaxeen madhabka madhabulimaami shaafici oo ah dabiixadii muslimku mar walba inay xalaal tahay hadduu tasmiyadii magacaabo oo uu bismi illaahi ku gowraco iyo haddii uu ka tagaba dabiixatulmuslim mar walba inay xalaal tahay oo xaaraan aanay noqonayn waxa aayaadkan ku cad oo ilaahay inoogu sheegay in wixii daruura inoo qabataa isagoo markii hore xaaraan aha dee inoo xalaaloobaya sidii baktigii oo kale waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh oo addaruuratu tubixu lmaxduuraat waqad fasalada waxay culimmadu ku fasireen xaaraanta laynoo caddeeye laynoo kala dhigdhigay waa aayadda soo socotee qul laa ajidu fimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yaطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan ilaa aakhiri اlaaya aayaddaa soo socota ayaa waqad fasaladu ay ku dhacaysaa halkaas ayaa laynoogu caddeeyey muxaramka laynoo diiday dee waxaan kale waa inoo xalaal weeyaan macnaha iyo muraadku markaa awaman kana mayta faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaasi kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikharijin minha halkaas ilaahay waxa uu ku caddeeyey in yani waxa weeyaan qofkii mu'minkaana qof nool uu yaho xayi ah gaalkiina qof dhintay labadaasina laba siman marnaba aanay ahayn laa yastawiyaani maala oo rabbi waxa uu yidhi mid markii hore mayd ahaa fii xaalati kufri markuu gaalka ahaa dabadeed aanu ku noolaynay nuurkii iimaanka oo waxa weeyaan aanu qur-aankaa iyo nuurkaa siinay miyuu la mid yahay sidii mid waxa weeyaan madowiyo tiro badan ku dhex jiroon dhinacna uu dhaafi karay laa yastawiyaani maala idan waxaa lagu tilmaamay ruuxii mu'minka ahaa waa qof nool gaalkiina waa qof dhintay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxa u laha mathalu ladii yadkuru rabbah waladi laa yadkuruh ka mathali alxayi waalmayit ruuxa ilaahiisa xasuusan ee xusaya ee dikriga alle iyo daacada alle daa'imaya iyo ka aan xusuusnayni mathalkooda iyo tusaalahoodu wuxuu isku yahay sidii nin nool iyo nin dhintay labadaasina dee waa kaafiyo kala dheeri laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almaytu mayit laxyaai waa kii shaacirkuna lahaa nin dhintay oo tacabka adduunyo iyo rafaadkeeda ka raaxaystay mayd lama yidhaahdee mayidka in loo qoomamoodo loo murugooda mudani waa mayitulaxyaa buu lahaa ka isagoo nool haddana maytida ku xisaabsan waa ka qalbigiisu dhintay ee dikri iyo daacada uu ka madhan yahay dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wakadalika jacalna fi kuli qaryati akaabira mujrimiha liyamkuruu fiha wama yamkuruuna ila bianfusihim wama yashcuruun sunno kowni oo ilaahay uu qadaray oo ah in had iyo jeer dacwadda rususha waxa ugu horeeye ka hor yimaada ay yihiin kuwa qoomamka ama dadka horjoogaha oo ay madaxyaweynta u ah hadday noqoto xagga maalka iyo hadday noqoto xagga madaxtinimadaba madaxyaweyntooda iyo horjoogayaashoodu waa kuwa ugu horeeye xaqa ka hor yimaada ducafada iyo masaakiintuna waa kuwa ugu dhega nugul waa sunat llahi fii khalqih walan tajida lisunat illahi tabdiila waana ibtilaa iyo imtixaan si loo dareensiiyo dee xaqu inaanu xoog iyo xeelad ahayn xaqu inaanu madaxtinimo iyo maal ahayn xaqu inaanu abtirsiin iyo nasab ahayn xaqu waa waafajin ilaahay ilaahayna wuxuu waafajinayaa cidda mutaysatay miskiin iyo faqiirkuu doona ha noqdo in badanna qur-aanka waata kusoo noqnoqotay iyagoo leh siday kuwani nooga horreeyeen hadduu waxaani khayr yahay kuwanba noogamay dheereeyeen annaka uga horreyn lahayd laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay dee ilaahay isagaa garanaya cidda ehelka way mutaysatay xaqa iyo diinta allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah cidda ilaahay uu rasuul ka yeelayo iyo cidda risaalada qaadanaysa ee ehelka u ah hanuunka intaba allah u cilmi badan oo xikmadiisa xeesha dheer leh ku waafajinaya cidda mutaysatee istaahisha aayaadka u dambeeya ilaahay wuxuu ku tilmaamay dee hanuunka iyo hidaayada iyo hallayntuba ilaahay gacantiisa inay ku jiraan oo ilaahay cidduu doonana uu hanuuninayo cidduu doonana uu hallaynayo waana xikmatullah nin walba wuxuu istaahilaa uu mudan yahay ayuu marinayaa rabbi jala jalaaluh marka ruuxa ilaahay hanuun la doono dee laabtiisuu u ballaadhinayaa uu u waasicinayaa islaamka markaasaa ruuxaas waxa u fududaanaya samaynta khayrka iyo wanaagga waxaana ku cuslaanaya xumaanta iyo sharka waayo waxaa loo fudaydiyey oo laabtiisa loo ballaadhiyay xagga khayrka ka shaqigee guuldaraystayna laabtiisiibaa diiqad iyo cidhiidhi laga dhigayaa sidii wuxuu samada korayo oo xaqa inuu qaataa waxay uga dhigan tahay samada samada fuul oo waxa weeyaan kor siday ugu culus tahay samaawaadka inuu sare u koro ayay ugu culus tahay hanuunka iyo hidaayada inuu qaato laabtiisiibaa diiqad cidhiidhiya laga dhigaya waayo ma istaahilo mana mudna hidaayad iyo hanuunka oo ruux walba dee wuxuu doortaa loo sahlayaa kullun muyasarun limaa khuliqa lah nin walba wixii loo khalqay ee loo abuuray ee loo qadaray ayaa loo fudaydinaya ibnu mascuudna waxa uu lahaa ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqaca calayh wa ina alfaajira yaraa dunuubahu kadubaabin mara calaa anfihi faqala bihi haakada wuxuu ihi mu'minku wuxuu dunuubtiisa u arkaa nin buur salkeed fadhiyo oo ka baqanaya inay kusoo dhacdo siduu isaga dhowrayo dembiga laakiin faajirka iyo munaafiqu wuxuu u arkaa dunuubta sidii diksi intuu sankiisa soo hormaray ama ku joogsaday sidaa uu isaga duuliyey siday ula fududahay ee aanu waxba isaga saaray marka dee waa hidaayo alla oo ninna khayrkii unbaa loo fudaydinayaa sharkaa lagu cuslaynayaa ninna sharkaa loo fudaydinayaa khayrkiibaa lagu cuslaynayaa walakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum wkaraha ilaykum lkufra wlfusuqa wlcisyaan ulaa'ika hum raashiduun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi allah isaga ayaa iimaanka idin jeclaysiiyo qalbigiina ku qurxiyey gaalnimada iyo faasiqnimada iyo dembigana idin nacsiiyey ayaa alla u yihi subxaana wa tawfiiqun min allah afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbih mid ilaahay laabkiisa u fidiyuu ubil- u ballaadhiyey oo u waasiciyey islaamka iyo aqbalaadiisa oo nuur rabbigii xaggiisa ka ahaaday ku dul sugan kama laysa kadalik nin aan si- nin aan sidaa ahayn miyaa u la mid yahay laa yastawiyaani maala labadaasi ma sinne waa kala soocan yihiin oo waa kala duwan yihin marka hidaayadiiyo hanuunka iyo hallowga labaduba waa biyadi illaahi caza wajal yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa nin walba wuxuu mutaystuunbuu marinayaa wa hada siraatu rabbika mustaqiima qad fasalna alaayaati liqowmin yadakaruun allah waxau ihi kaasi nebi moxamedow lagu tilmaamayaa waa rabbigaa jidkiisa xaal uu yahay mid toosan aayaadkana waxaanu u caddaynoo u kala dhigdhignay dadka kuwaan toobaya wax ku qaadanaya aayaadkan hidaayaadkooda waxaa ka mid ah xillu lakli min dabaaixi lmuslimiin waxa weeye muslimiintu waxyaabahay gowracaan cunidoodu xalaal inuu yahay dadka wujuubu dikri ismi llahi calaa bahiimati alancaami cinda tadkiyatiha magaca alleh in lagu xuso xoolihii marka la qalaya inay waajib tahay xurmatu itibaaci alahwaa wa wujuubu itibaaci alculamaa inay xaaraan tahay hawa raac in la noqdo waajibkuna uu yahay culimada rabbaaniyiinta in la raaco lagu daydo wujubu tarki limi ظaahiran kana aw baطina wasawaءa kana min acmaali اlqulubi aw min acmaali اljawaarix inay waajib tahay dunuubta si guud in looga tago ta muuqata iyo ta qarsoonba camal qalbiga ka dhaca ha noqdo ama mid xubnaha ka dhaca ha noqdee dembi oo dhan in laga durkoon loo dhowaan oon lagu dhicin xurmat اlakli min dabaixi اlmushrikiina wاlmajuusi wاlmalaaxida inay xaaraan tahay mushrikiinta iyo dabcaabudka iyo malaaxidadu waxay gowracaan cunidoodu inay xaaraan tahay ictiqaadu xilli aacati shayaaiini shirkun walciyaadu billah in la ictiqaadiyo shayaadiinta aacadoodu inay xalaal tahay waa shirki walciyaadu billah oo allah waxa uu yidhi wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun yacni kuwa shayaaiinta haddaad ku adeecdaan shirkiga iyo taxliilka iyo taxriimka mushrikiin baa tihi aacadu had iyo jeer waxay raacsan tahay hadba qofka waxa lagu adeecayo faida kanat iaacatu fi lfisqi fahiya fisqun waida kanat fi lkufri fahiya kufrun haddii fisqi iyo dembi lagu adeeco dee waa fisqi iyo dembi haddii shirki iyo kufri iyo gaalnimo lagu adeecana dee waa gaalnimo iyo shirki marka tan waxay shirki ku noqotay wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun waxay ku adeeceen fi اtaxliili wاtaxriim ataxliilu wاtaxriim xaqu lilah warasuulih yacni alla iyo rasuulkiisa unbaa waxna xarimo waxna xalaaleeyo oo sharciga unbaa dee shaaricunbaa taxliil iyo taxriim ba iska leh walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh taxriimka alla iyo rasuulkiisa unbaa lagala kulmi karaa laakiin basharku hadday yidhaahdaan annakaa wax xaaraantinimaynayna ama wax xalaalaynayna dee taxliilka iyo taxriimkaasi waa kufri iyo gaalnimo waayo waa min khasaaistuu alla lahaa subxaanahu wa tacaala marka nimankani xalaalayntii iyo xaaraantinimadii allah u lahaa ayay shayaadiinta siiyeen oo ku raaceen oo xoolihii waxay u xalaaleeyeen waa ka cuneenoo waa ka qaateen waxay ka xarimeenna waa ka tegeen dee taxliilka iyo taxriimkuna waa min akhasi khasaa'is illah waxyaabaha ugu waaweyn ee axkaamta ilaahay ilaahay uu la gaarka yahay ka mid tahay altaxliilu wataxriim in alxukmu ila lilah yaqusu lxaqa wahuwa khayru lfaasiliin marka yacni taxliilka iyo taxriimku wax fudud oo sahlan ma aha walidalik in golayaashoo kale la yidhaahdo waa sharci dejin oo waxbay xalaalaynayaan ama waxbay xaaraantinimaynayaan ama sharci bay dejinayaan waa arrin aad iyo aada u culus oo fududay sharcigay dabaqayaan ha la yidhaahdo laakiin waa sharci dejiyayaal waa kelmad aad u weyn oo aan fududay waayo ilaahay unbaa sharciga dejiyo gola ma dejiyo sharciga allaa dejiya xalaashiyo xaaraantu xagga rabbay ka timaadaa laakiin haddaad doontaa adigu inaad dadka u jidayso wareegtadaada kanaa xalaal iyo kanaa xaaraama dee shirki iyo kufri bay noqonaysa marka arrimaha noocaasi waa arrin halis ah oo dadka muslimiintu inay ka digtoonaadaan ay tahay masaa'ilka la xidhiidha xalaal iyo xaaraan ilaahay diintiisaa loo daayaa dadku shaqo kuma leh qof faragashan karaa ma jiro oo wax odhan kara waxaan anaa xalaaleeyey ama anaa xaaraantinimay haddii kale waad ku diinbeelaysa oo diintaad kaga baxaysaa waxaa ka mid a hidaayaadka aayaadkan aliimaanu xayaatu walkufru mowt almu'minu yaciishu fii nuurin walkaafiru fii dulumaat iimaanku waa nolol gaalnimaduna waxa weeyaan waa dhimasho mu'minku nuur ilaahayo iftiin buu ku nool yahay gaalkuna mugdi iyo madow bayaanu sunnati llahi tacaala fi tasyiini alacmaali alqabiixa caddaynta la caddeeyey sunnatullah xagga qurxinta acmaasha iyo xumaanta ay samaynayaan gaaladu qala maa takhluu madiinatu min mujrimiina yamkuruuna fiiha waxa yar magaalo intay ka madhnaato mujrimiin shirqool iyo makri ku samaynaya caaqibatu lmakri caa'idatun cala almaakiri nafsih cidhibxumada ka dhalata shirqoolka iyo dembiga la samaynayo kii sameeyey laftiisay usoo noqonaysaa bayaanu tacanuti lmushrikiina fii makata calaa cahdi nusuuli lqur'aan waxaa la caddeeyey canaadka iyo madaxadaygii mushrikiinta maka xilliguu qur-aanku soo degayey alrisaalatu tuhabu walaa tuktasab risaaladu waa mawhibo rabbi uu bixiyo cidduu doona uhabi u hibeeyo wax se xoog iyo xeelad lagu kasbadoo la shaqaysto ma aha allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah bayaanu cuquubati ahli lijraami fi lard waxaa la caddeeyey dadka mujrimiintaa cidhibxumadood iyo cuquubada ka dhalanaysa ee dhulka dhexdiisa ku dhacaysa ayaa la caddeeyey allah waxa uhi fakuluu cuna mima kii xaggiisa wax ka cuna dukira lagu xusay ismu llahi alla magaciisa calayhi calaa dabxii gowriciisa in kuntum haddaa ahaateen biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumaynaya wamaa lakum maxaa idin sugnaaday anlaa taakuluu fi an laa taakuluu inaydaan cunin mimaa kii xaggiisa inaydaan ka cunin maxaa idinku sugnaaday kaasoo dukira smuullah ilaahay magaciisa lagu xusay calayhi ay calaa dabxi gowriciisa wixii gowriciisa magac alle lagu xusay maxaa u cunilaadihiin ee naftiina uga xarimaysaan walxaal qad fasala uu idin caddeeyey alleh lakum idinkamaa xarama wuxuu idinka xarimay calaykum korkiina musamaha marka la akriyo riwaayada xafsaha majhuulna waa la akriyey oo walxaal qad fusila laydin kala dhigdhigoo laydin caddeeyey lakum idinka maa xurima calaykum wixii laydinka xarimay oo aayaadka soo socdaa qul laa ajidu fimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamu walxaal qad fasala alla idin caddeeyey lakum idinka maa xarama wuxuu idinka xarimay calaykum korkiina ilaa maa kii mooyaane uddurirtum ilayh uddurirtum laydin dhibaato geliyey ilayhi ay ilaa aklih kii cunidiisa laydin dhibaato geliye mooyaane oo daruura hadday idiin qabato baktigii de waa idiin bannaan wixii kale laakiin de waa muxaramaad waina kaiiran in fara badan oo dadka ka mid ihina la yudiluuna waa luminayaan ay nnaas dadka ayay luminayaan mafcuulka usoo qadaro biahwaa'ihim hawooyinkooda iyo rabitaankooda ay ku luminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan haddaad dee dallo oo hulaatiya ka keentana mafcuul uma baahno markaa waa laazima waxaad tidhaahdaa waina kaiiran in fara badanna layadiluuna way lumayaan biahwaa'ihim hawooyinkooda sababtooda ayaa ay ku lumayaan bigayri cilmin cilmi la-aan ina rabbaka rabbigaa nebi allow huwa rabbigaa aclamu isagaa u cilmi badan bilmuctadiina kuwa xadgudba wadaruu isaga taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatinahu kiisa qarsoonba ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaya alithma dembiga kasbanaya sayujzawna waxaa lagu abaalmarin doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaqtarifuuna kuwa kasbada walaa taakuluuha cunina mimaa kii xaggiisa waxba ha ka cunina lam yudkar aan lagu xusin ismullahi ilaahay magaciisa calayhi ay calaa dabxih gowriciisa magaca alle aan lagu magacaabin kaa ha cunina wa inahu kaa akligiisu aan magaca rabbi lagu xusin la fisqun waa taacad ka bax wa ina ashayaadiina shayaadiintu la yuuxuuna waxay u waxyoonayaan ilaa awliyaa'ihim asxaabtooda ayay u waxyoonayaan oy ku waswaasinayaan oy dhagaha wax u saarayaan maxay u waswaasinayaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan oo xaqa idinkula murmaan wain atactumuuhum haddaad shayaadiintaa ateecdaan oo taxliilkiiyo taxriimka iyaga u daba fadhiisataan innakum idinku la mushrikuuna mushrikiin baa tihiin shirki baad ee ku dhacdeen ilan xaquu ilaahay lahaabaa cid kale intaa siiseen weliba u daba fadhiisateen oo ku adeecdeen allah waxau yihi awaman mid kaasoo kaana ahaaday mayta mid dhintay fii xaali kufri gaal markuu ahaa oo fa axyaynaahu dabeed aanu noolaynay bacda islaamih oo wajacalnaa aanu u yeelay lahu isaga nuura iftiin waa qur-aankii ah nuurkaasoo yamshi uu ku soconayo bihi nuurka fi nnaasi dadka dhexdooda uu ku soconayo kaman mid miyuu la mid yahay istifaamta halkaa ku rid yacni kacaynkaa ahaa kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo mathaluhu sifadiisa iyo xaalkiisu fi dulumaati madowyada dhexdooda uu ku sugan yahay kaasoo laysa aan ahaanin huwa makaasi bikhaarijin mid ka baxaya minhaa dulumaadkaa xaggooda dhinacna aanu dhaafayn kadalika zuyina lilkaafiriina kadalika ay mila dalika tasyiin sidaa gaalada iyo kuwa xumaanta loogu qurxiyey ayaa zuyina loogu qurxiyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wakadalika jacalnaa fi kuli qarya wakadalik ay kamaa jacalnaa fusaaqa makata akaabiraha sidaanu fusaaqda maka uga yeelay kuwoodii madaxyaweynta ahaa ee hormoodka u ahaa sidaas oo kale ayaanu jacalnaa uga yeelay fii kulli qarya magaalo kasta dhexdeeda waxaanu ka yeelay akaabira kuwoodii u waaweynaayee madaxda ahaa ee madaxyaweyntoodii ahaa ayaanu ka yeelay mujrimiihaa dembiilayaasheedii xumafalayaasheedii marka sideedaa loo daayo haddii taqdiim iyo taakhiir aad ka dhigtana wakadalik sidaa fusaaqda makaba aanu uga yeelay kuwoodii hormoodka ahaaye waaweynaa aanu uga yeelay fusaaq ayaa jacalnaa aanu uga yeelay fii kulli qaryatin magaalo kastaba waxaanu ka yeelay mujrimiihaa xumafalayaasheedii iyo dembiilayaasheedii waxaanu ka yeelay akaabira kuwoodii u waaweynaa macnaha kuwoodii madaxda ahaa ee maalqabeenka ahaa ee dadka hor joogay ayaanu mujrimiin ka yeelay liyamkuruu si ay u shirqoolaan oo makri iyo dhagar ugu sameeyaan fiihaa magaalooyinka dhexdooda wamaa yamkuruuna mana shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda mooye cid kale shirqooli maayaan waayo makrigooda dhibaatada ka dhalataa iyaga laftooduunbay ku dhacaysaa wamaa yashcuruuna garanna maayaan waidaa jaa-athum markay u timaado aayatun aayadi yacni xujo cad oo qur'aanii markay u timaado qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa nuutaa ilaa nala siiyo mithla maa uutiya wixii la siiyey oo kale rusulullah rususha alleh ilaahay rusushiisa wixii la siiyey oo kale ilaa nala siiyo rumayn maynay odhanayaan oo annakana naloo waxyoodo dee rusulna laga dhigo allaahu alleh ayaa aclamu u cilmi badan xaysu meesha yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa halka ilaahay fariintiisa iyo waxyigiisa uu dhigayo iyo cidda uu rasuul ka dhigayo iyo risaalada raaciddeeda cidda uu waafajinayo ilaah baa u aqoon badan oo u cilmi badan sayusiibu waxaa haleeli doona aladiina kuwii ajramuu dembiga falay sakaarun dulli ayaa asiibi doona cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaana dulli ku haleeli doonaa iyo wacadaabun cadaab baa haleeli doona cadaabkaasoo shadiidun daran bimaa kaanuu bisababi kawnihim ahaanshahay ahaayeen sababteeda ayuu ugu dhici doonaa yamkuruuna kuwa shirqoola ay ahaayeen darteed faman yurid illaah haddaba axadka alla u doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu u ballaadhinayaa sadrahu laabtiisa lilislaami islaamku u ballaadhinayaa markaasaa khayr iyo wanaag oo dhammi u fududaanaya shar iyo xumo oo dhammina ku cuslaanaya waman yurid ruuxa u doonana an yudilahu inuu alla u lumiyo yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqan cidhiidhi xarajan aada cidhiidhi usii ah kaannamaa yasacadu sidii wuxuu fananayo oo kale fi samaa'i samada sidii wuxuu samada koraya oo kale ayaa laabtiisa diiqad cidhiidhiya laga dhigayaa oo macnaha inuu hanuunka qaato waxay ula mid tahay samadaa kor kadalik kadalika sidaa kaan sadrigiisa iyo laabtiisa cidhiidhiga looga dhigay ayaa yajcalu llah ilaahay uga yeelaa arrijsa cadaabka iyo cuquubada cala aladiina kuwii korkooda laa yu'minuuna aan rumaynayn wahaadaa kani ay ma anta calayhi ya muxamed nebi moxamedow waxaad ku dul sugantahay qur'aankan iyo diintanihi siraatu rabbik rabbigaa jidhkiisii weeyi mustaqiiman xaal uu yahay kii toosan qad fasalna alaayaati alla ilaaha xaqiiqa ahaan baanu aayaadka u caddaynoo u kala dhigdhignay liqowmin qolo ayaanan u caddaynay qoladaasoo yadakaruuna waan toobaya
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum في شبكة منهج أونلاين